bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allahu wslama calaa nabiyina muxamed wcala aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala alimaamu abu zakariya yaxya bnu sharafin الnawawiyu raximahu اllahu tacaala fasl fi istixbaabi taxsiini sawti bilqur-aan codka qurxintiisa qur-aanka lagu qurxiyo sunnanimadeeda ayuu u fasal yahay fasalkan qur-aanka in codka lagu qurxiyo marka la akhrinayo qaala ajmaca alculamaau radia allahu canhum waxay culimmadu ku ijmaaceen min alsalafi walkhalafi culimmadii horey kuwii dambeba min alsaxaabati waltaabiciina waman bacdahum ah min culamaai alamsaari magaalooyinka waaweyn culimmadoodana ah a-imati lmuslimiina muslimiinta a-imadooda ah waxay ku ijmaaceen oo ay ku kulmeen dhammaantood cala istixbaabi taxsiini asawti bilqur-aan sunanimada in sawdka ama codka lagu qurxiyo qur-aanka wa aqwaaluhum iyo wa afcaaluhumna mashhuuratun weeyaan mid caan ah nihaayata shuhrati caansanaan meesha ugu danbeyso fa naxnu annaga mustaqnuuna kuwa ka deeqtoomayaan nahay can naqli shay-in min afraadiha fa naxnu annaga mustaqnuuna kuwa laga deeqay ayaan nahay can naqli shay-in shay soo raridiisa min afraadihaa oo aqwaashaas iyo afcaashaas afraaddeeda ka mid ah wa dalaa-ilu haadaa kan adiladiisa min xadiidi rasuuli llaahi sala allahu calayhi wasalama xaal uu ka mid yahay mustafiidatun weeyaan mid faafsan cinda alcaamati waalkhaasati dadka caamada iyo dadka khaasada intaba ka xadiidi zaynu lqur'aana biaswaatikum sida xadiidka qur-aanka qurxiya codadkiina ku qurxiya oo kale wa xadiidi laqad uutiya mismaaran markuu ka hadlayo abuu muusa alashcari ayuu nebiga wuxuu ku yiri waxaa la siiyey ama waxaa lagu siiyey mismaar yacni cod aada u qurux badan oo wanaagsan wa xadiidi maa adina allahu xadiidkii xalay aan soo marnay alle ma dhagaysanin sida uu u dhagaystay nebi cod macaan oo qur-aanka ku luuqeynayo oo la jahrayo wa xadiidi lallahu ashaddu adanan waa soo marnay marka axaadiidtan waqad taqadamat kulluhaa dhammaanteedna way soo hormartay fi lfasli asaabiqi fasalkii dhaqay ee tegay ayay kusoo hormartay wa taqadama fii fasli tartiil waxaa kale kusoo hormartay fasalkii tartiilka uu uga hadlayey waxaa kusoo hormaray xadiisu cabdillaahi bni mugafal fii tarjiici nabiyi sala allahu calayhi wasalama alqiraa'ata celcelintii nebiga uu qiraa'ada ku celcelinayay wa ka xadiidi sacdi bni abi waqaas wa xadiidi abi lubaabata radia allahu canhumaa ana nabiya sala allahu calayhi wasalama qaal man lam yataganna qofka aan ku sowdaynin oo aan ku luuqaynin bilqur'aani qur'aanka falaysa minaa annaga nagama mid aha rawaahumaa labada xadiis waxaa wariyey abu daawuuda biisnaadayni jayidayni ayuu ku wariyey wa fii isnaadi sacdin waxaa ku sugan ikhtilaafun laa yaduru ikhtilaaf aan xadiidka waxba u dhibeynin qaala jumhuuru lculamaai waxay yidhaahdeen macnaa lam yataganna macnaheeda yani xadiidku markuu leeyahay naga mid ma aha qofka aan qur-aanka ku luuqaynin man lam yataganna macnaheeda lam yuxasin sawtahu qofka aan codkiisa ku qurux badinin oo aan codkiisa qurxinin marka jumhuur lculamaa buu yihi waqaala jumhuuru lculamaa qaar waxaa jira marka tafsiirkaas tafsiir ka duwan ku fasirayaan wa minhum waxaa ka mid a dadkaasi ibnu cuyayna abuu cubeyd alqaasim ibnu salaam iyagu waxay leeyihiin man lam yataganaa qofka aan ku deeqtoomin oo qur-aanku uunan ku filnaanin oo aan uga maarmin wixii qur-aanka ka soo haree maal iyo adduunyo ah iyo jaah qofka aan qur-aanka ugaga maarmin falaysa minaa annaga naga mid ma aha labadaas macno ayuu xadiidku leeyahay jumhuuru lculamaa laakiin waxay ku macneeyeen man lam yataganaa qofka aan ku luuqaynin oo aan sawd iyo cod wanaagsan aan ku akrinin qur-aanka wa xadiidi اlbaraaءi bni caazibin wa ka xadiidi اlbaraaء radia allahu canhu qaal samictu اnabiya salى اllahu عalayhi waslama nabigaan maqlay qara'a fi lcishaaءi isagoo cishaha akrinayo bitiini wazaytuun ku akrinayo famaa samictu ma aanan maqlin axadan qof axsana sawtan ka cod wanaagsan minhu nebiga rawaahu lbukhaariyu wa muslim marka kanna waa ficil oo nebigaaba codkiisa wanaajiyey kii horena hala wanaajiyey ahayd marka aqwaashii iyo afcaashii waa kuwaasa rawaahu lbukhaariyu wa muslim qaala alculamaau raximahum allahu tacaala fayustaxabu waxaa la sunneeyaa taxsiinu sawti codka in la qurxiyo bilqiraa'ati lagu qurxiyo qiraa'ada iyo qur-aan akhriska wa tasyiinuhaa qurxinteeda maa lam yakhruj can xaddi lqiraa'ati maa lam yakhruj haddii uunan yacnii ka bixin can xaddi alqiraa'ati qiraa'ada xadkeeda ounan ka bixin ayb bitamtiiti ounan uga bixin in aada loo jiid jiido fa in afrata haddii uu aada ugu xadgudbo xataa zaada ilaa uu ziyaadiyo xarfan xaraf aw akhfaahu ama uu qariyo xaraf fa huwa xaraamun marka qur-aankii qiraa'adii hala qurxiyaa la yidhi laakiin waa qurxin aan xarafna lagu siyaadinaynin xarafna aan la qarinaynin ayb waa sidii marka xaraf walbaa xaqiisa iyo waxa uu mudan yahay in la siiyo tajwiidka macnihiisa waaya ayb oo xarafkaani marka makhrajkiisana laga soo saaro sifaadkiisa daatiga iyo kuwa caradigana labadana lagu dadaalo oo sifada oo u leeyahay xarafka daata ahaan oo u leeyahay in la ilaaliyo midda mararka qaar imaanaysa oo soo darinaysana markaas lagu ilaaliyo sidaas ay tahay ayb wa ama alqiraa'atu bilalxaani laakiin qur-aanka oo lagu akriyo laxanka alxaanta ayb alalxaan marka alqiraa'atu bilalxaan alalxaan waa jamcu laxnin laba macnou leeyahay macnaha hadda laga rabaa waxay tahay naqamka iyo luuqda muustikada ama heesaha oo kale ama qasaa-idka oo kale qaab yacni markaas jiidjiidna uu ku jiro isla markaasna nadmi ama tax ama qaab gaar ah lagu wado oo qaababka muustikada ama ay ku socdaan ama qasaa-idka iyo lagu wado waa macno macnaha kalena de waxaa laga wadaa gefka hadda gefka maaha ujeedku laakiin marka qur-aanku laxan mau saaro kartaa adiga laxan faqad qaala ashaaficiyu raximahu llahu tacaala imaamu shaafici waxa uu yidhi fii mowdicin meel akrahuhaa waa nacaya wa qaala fii mowdicinna laa akrahuhaa meel kalena waxa uu yidhi ma nacayo marka laba qowl miyay noqonaysaa qaala asxaabunaa laysat calaa qowleyni laba qowl oo shaafici uu leeyahay ma aha bal fiihi tafsiilun ayaa ku jiro fa in afrada fi tamdiidi jiidjiidka iyo luuqdu hadduu ku xadgudbo fajaawaza alxadda xadkii uu dhaafo fa huwa aladii karihahu waa midka uu nacay wa in lam yujaawiz haddii uunan xadkii tajwiidka iyo qawaacidkiisii uunan dhaafin fa huwa aladii lam yakrahhu waa midka uusan nicin saasaa lagu xambaaraa marka masaladan marka warkeedu aada u badan yahay culimmadana waxay u qeybsamaan maa beyna mujiizin wa mubiix maa beyna mujiizin waa maani waa waa waa waa maanicin mid diidaayo mid ogol iyo mid diidaayo ay u qeybsamaan culamada qaarkoodna waxay ka alifeenba rasaa-il ama kutub dadkii hore waxaa ka mida ibnulkayaal wuxuu leeyahay alanjumu الzawaahir fi taxriimi اlqiraa'ati biluxuuni ahli اlfisqi wاlkabaa'ir kitaab la dhaho alifay oo qur-aanka habka loo akhrinayo in qaababkan muustikada iyo nadmigeeda iyo cabirkeeda in lagu cabiro waa waa diidaya waa xaaraam sida ka muuqato kitaabka cinwaankiisa doctor ayman asweyd isaga laftirkiisa risaaluu leeyahay leyra albayaan lixukmi qiraa'ati alqur'aani alkariimi bilalxaan waana mutawafir risaaladaas badanaana qolada ogol waxay daliishadaan zayinu lqur'aana biaswaatikum xadiidkaas kaas marka waxay ku macneeyeen shaafici iyo imaam axmed taxsiinu sawt bis ayb waxaana la yidhi markii ugu horeysay oo qur-aan laxan sidaasoo kale lagu aqriyo min alxaani alghinaa wuxuu soo daahiray boqolkii saddexaad laba boqol iyo wixii ka dambeeyey saddexdii boqol meelahaas dad baana marka waxaa la yidhi ibnu acyan iyo maxamed ibnu saciid iyo ayaa ku akrin jireen sidaas culammada waqtiyadan kusoo dhadhowaatay cabdilfataax alqaadi oo culamaau culuumi alqur'aan iyo ka mid ah isaga maqaal uu ku qoray mujalad alashar wuxuu tilmaamay isaga laftirkiisa wuu inkiray wuxuuna sheegay in qur-aanka laga nasaho waxyaabahaas saasuu tilmaamay khulaasada ibnu teymiya raximahullah waxa uu yidhi wa acdalu laqwaali fiiha aqwaashan waa bannaan tahay ma bannaana qowlka ugu dhexdhexaadsan oo ugu acdalsan waxa uu yahay annaha in kaanat muwaafiqatan liqiraa'ati salaf qiraa'adu waa naqli qiraa'adii salafka hadday waafaqayso kaanat mashruucatan waa bannaan tahay ee qofkan isaga codkiisa iyo waxa ku jiro iyo naqamka oo isticmaalayo iyo dhib ma laha mar hadday qiraa'adu sidii ay ku tawaaturtay oo yacni sifaadkii addaha oo ay a'imadii ku guteen mar haddii uu ilaalinayo wain kaanat min albidaci almadmuumati nuhiya canha wax aan hore loo aqooninoo bidaca hadday tahayna maya oo waa laga ilaalinayaa qur-aanka marka labada culumoba kuwa ban ogol iyo kuwaan ogolayn sidaasaa loogu kala xambaaraya marka aqwaashooda ayb ibnulqayimna hadal sidaasoo kale uu leeyahay imaamu nawowi laftirkiisu halkan macnahaas aad moodaa inuu ku tegayo sida badanna alqiraa'atu bilalxaan waxaa qaalib ka ah munaasabaadka iyo meelaha lagu dhinto iyo ayaa lagu akhriyaa waxaas khushuuc iyo tadabur iyana waa ka fog tahay mararka qaar waxyaabaha ay sameynayaan quraada qaarkood intay dhagaha qabsadaan meelaha tacsida iyo kale la tago oo aad bahasha yacni uga dhigo anqaamtii ama luxuunu luxuunta heesaha ama muustikada iyo kale gaarsiiyo oo dadka joogana aynan kala jeclayno un codkaas un ay iska rabaan oo maanta dhan allah allah allah ay iska leeyihiin ayb kuwaasna way inkireen culammada qaar badan oo ka mid a wa qaala aqda alqudaati waxa uu yidhi fii kitaabihi alxaawi aqda alqudaat marka wuxuu ka wadaa abulxasan almaawardi ereygaanna waa laga fiican yahay aqda alqudaat iyo qaadi alqudaat iyo aqda alqudaat iyo waxay la mid tahay melikulmuluuk boqorka boqorada ilaahay baa ah marka ma fiicna waa in laga tago nahyina waa ku soo arooray shaahanshaah laakiin waxaana ku ibtilaysnaa xoogaa ama ay ku badnayd erayadan culamaau lmashriq culamaau lmaqrib ayaga alla waa ka badbaadiyey macnahaas waxay dhihi jireen qaaliyaalka qofka ugu sarreeya madaxda u ah ayaga waxay ku magacaabi jireen qaala qaadi ljamaaca qaadi ljamaaca ay isticmaali jireen qaadi ljamaaca ninka yacni qaadi qudaadda ugu sarreeyo baynamaa culamadan mashriq ay leeyihiin qaadi lqudaah iyo aqda lqudaah iyo ayay isticmaalayaan waana laga fiican yahay ibnu xajar fatxulbaariga saasuu kusoo guuriyey markuu masaladan ka hadlayay kitaabuladab kitaabu ladab alqiraa'atu bilalxaani almawduucati lilagaani waxa uu yidhi qiraa'ada lagu aqriyo laxanada muus heesaha loo sameeyey in akhrajat haday soo bhadday soo bixiso lafda alqur'aani qur'aanka lafdigiisa hadday ka saarto can siiqatihi siiqadiisii say uga saareena biidkhaali xarakaatin fiihi xarakaad shaqalladii in ishbaac inta lagu sameeyo la gelgeliyo shaqallo aan meesha ku jirin aw ikhraaji xarakaatin minhu ama xarakaad ka mid ah laga saaro aw aw qasri mamduudin ama shay madnaa xaraf mamduud ah in la gaabiyo hadday keensanayso naqamkii si loo ilaaliyo ow maddi maqsuurin ama xaraf maqsuur ahaa madkiis hadday keenayso ow tamdiiqin ama jiidjiid yakhfaa bihi lafdu lafdiguba uu ku qarsoomayo wayaltabisu bihi lmacnaa macnuhuna uu ku dheeh gelayo fa huwa xaraamun waa xaaraam yafsuqu bihi lqaari'u qaariga sidaa ku akrinayana waa ku faasiqoobaya waya'hamu bihi lmustamicu kan dhegaysanayana waa ku dembaabayaa liannahu cadala bihi wuxuu kala leexday can nahjihi alqawiim dariiqiisii toosnaa ila alicwijaaji qallooc buu ula leexday wallahu tacaala yaquul allana wuxuu leeyahay qur'aanan carabiyan gayra dii ciwaj qaala fain lam yukrijhu laxnu laxniga haddii uunan u bixinin ka bixinin can lafdihi lafdigiisii wa qiraa'atihi iyo qiraa'adiisii calaa tartiilihi lagu akrinayay haddii uunan ka saarin kaana mubaaxan ayuu noqonayaa mid bannaan liannahu zaada bialxaanihi fii taxsiinihi lianna alxaantiisuu kula siyaadiyey qur-aankii qurxintiisii hada kalaamu aqda alqudaa weeyaan buu yiri hadalkan marka isaga u kala saara haddii qawaaciddii tajwiidka oo waafaqsan yahay laa ba-sa haddii uunan waafaqsanayn oo wax kale ka dhigayo xuruuftii ma banaana waana sida acdalu laqwaal ah wa hada alqismu alawalu qeybka hore oo in aqaanidii waxaa lala mid dhigo min alqiraa'ati bilalxaani lagu akhriyo ah almuxaramati ee la xarimay musiibatun waa musiibo ibtuliya biha bacdu alcawaami aljahala waxaa lagu ibtileeyey buu yihi cawaam jaahiliina qaar ka mida waataqaami alkhashama iyo dadka cawaamta ah aqaam dadka aan waxba garanaynin w alkhashamati ee daalimiinta ah fulanun dhaluumun khashuum marka la leeyahy waa aad mid dulmi badan oo kale soomaaligana waa iska suuragal inuu soomaalidu laftirkeeda qofkaasi waa qashiinay dhahan qashiin iyo marka khashuum wax isku dhadhow wahay ayb aladiina kuwaas oo yaqra'uuna cala aljanaa-isi qur-aanka ku akrinaya janaasooyinka korkooda wa fii bacdi almaxaafili iyo meelaha qaarkood goobaha qaar wa haadihi bidcatun muxaramatun daahiratun waana bidco xaaraan ah oo daahir ah buu yidhi yacni qur-aanka in meelaha laga dhintay inta lala aado kadibna lagu akriyo alxaan aada marka aaduu intuu isku murjiyo oo uu murugtiisa ayuu wuxuu ku muujinayaa sowdkiisa xadkii qur-aanka iyo qiraa'adana waa ka saarayaa markaas dadkiina marka sidaasay u fadhiyaan waa dhegaysanayaan lacaguu ku qaadanaa daraahim iyo wax lamida kaas waa bidcawaan xaaraanu marka masaariduna aaday u sameeyaan aad ayagaaba u yaqaan waa lasoo kiraysanaa bis meelahaas laga dhintay iyo xafalaadkaas ayuu tegayaa halkaasuu marka ka dhagaha ka qabsanayaa markaasuu wax daldalayaa kulamaa uu codka aada uga dhigo u jiidjiido oo uu muustika iyo ugu ekaysiiyana kulamaa ay lacagta u badinayaan marka waa qur-aan aan loogu talagelin in lagu tadaburaba hay hay mararka qaar waa saas wuxuu yeelayaa wixii marka dadka ay isleeyihiin waa ku farxayaan ayuu la imaanaya haddii lacagta loo badiyo haddii kalena waa iyagu ku dhibayaan ya'hamu kullu mustamicin lahaa mid walboo dhegaystana waa ku dambaabaya kamaa qaalahu aqda alqudaati sida uu yiri maawardi waya'hamu kullu qaadirin qof kastoo awoodana waa dambaabayaa calaa isaalatihaa munkarkaas zuulintiisa qofkii awoodo oo aan zuulinin waa dambaabaya aw cala annahyi canhaa ama iska reebid layska reebo awoodo idaa lam yafcal dalika haddii uunan samaynin sidaas waqad badaltu fiiha bacda qudratii alimaamu nawowi marka wuxuu le aniga waxaan bixiyey awooddayda wax ka midaan bixiyey sida aan waxaan u inkiri lahay waarjuu min fadli illaahi tacaala waarjuu min fadli illaahi alkariim allah subxaanahu watacaala allaha deeqda badan fadligiisa waxaan ka rajaynayaa an yuwafiqa liisaalatiha inuu waafajiyo zuulinteeda inuu waafajiyo man huwa ahlun lidalika qof ahal u ah arrinkaas inuu alle qof ahal u ah inuu waxaas zuuliyo inuu towfiiqda waafajiyaan alla ka rajaynaya yacnii dadka madaxda oo ka wadaa leanna ninka madaxdaa awoodow haystaa awoodou isticmaalaya marka dadkaas madaxda ilaahay ha keena qof towfiiqda oo waafajiyo oo munkaraadkaas zuuliyo wa an yajcalahu inuu ka yeelo fii caafiyatin qaala shaaficiyu imaamu shaafici waxa uu yidhi fii mukhtasari lmusaniyi yani kama fii mukhtasari lmusani mukhtasarka musani shaafici ma lehe ee cilmigii shaafici baa lasoo ikhtisaariyey oo alimaamu lmusani o ardaygii shaafici baa ikhtisaariyey marka wuxuu leeyahy imaamu shaafici baa wuxuu yihi kama fii mukhtasari lmusani raximahum allahu tacaala wayuxasinu sawtahu codkiisa ayuu qurxinayaa biayi wajhin kaana wej kasta oo uu ku qurxin karo qaala waxa uu yidhi wa axabu maa shayka loogu jacayl badan yahay yaqra-u qofka uu qur-aanka ku akriyo xadran weeyaan xadri xoogaa dadejin oo aadna inuusa ugu daahin xadri uu sameeyo dadejiyo tartiil iyo tadwiir iyo xadri iyo hababka qiraa'ada la yiraahdaa iyo wa taxsiinan buu yihi ismurjin markaa qur-aanka akrinaysa khushuuc iyo murug xoogaa inay kaa muuqato sawdkaagu ay ku dheehan tahay qaala ahlu lugati yuqaalu waxaa la yidhaahdaa xadartu lqiraa'ata qiraa'adii baan dadejiyey isdhexgeliyey idaa adrajtahaa haddii aad isku xexijiso isdhexgeliso oo aadan sugsugin walam tumatidhaa aadanna jiidjiidin idraajkiina lagama wada ogow xaraf xaraf in la dhexgeliyo oo markaa xaraf haddii xaraf kale la dhexgeliyo midaa meeshii ka baxayo waana khalad ayb wa yuqaalu waxaa la yidhahdaa fulanun hebel yaqra-u bitaxsiin wuxuu ku aqrinayaa qur-aanka yacni murug oo iyo cabsi iyo khowf idaa araqa sawtahu marka uu codkiisa jilciyo xoogaa cod jilicsan markuu ka dhigo ayaa waxaa la yidhaahdaa yaqra-u bitaxsiin wqad rawى bnu abi dawuuda biisnaadihi can abi hurayrata radi allahu canhu anahu qara'a ida shamsu kuwirat ayuu akhriyey yuxasinuhaa shibha rithaa isaga oo yacni codka aada u jilcinayo ismurjinayo shibha rithaa rithaaga waxaa la yihahda baroor deeqda qofka markay geeri ku timid oo khabar geeriyaad iyo waxaas uu sheegayo ama nin dhintay marka uu ka hadlayo goordhow dhintay oo qalbigiisa murugti ay ku jirto marka uu ka sheekaynayo oo kale sawt sidaasoo kale ku akrinayay rithaa macnaha af soomaaligu waa iska gaba waxaan geerida iyo qofka dhintay iyo waxaas laga sheekeeyay ayaa rithaa la yiraahdaa waa baroor deeq wa marka wfii sunani abi daawuuda qiila libni abi mulaykata ayaa waxaa lagu yidhi ara-ayta bal iishaag idaa lam yakun xasana sawti qofku haddii uunan cod macaaneyn ka waran faqaala waxa uu yidhi yuxasinuhu waa qurxinayaa mastadaaca intuu awoodo ha dadaalo intii uu awoodaha ku dadaalo inuu qurxiyo ayb halkaasna marka taxsiinki ayuu uga baxay iyo qur-aanka qaababka loo akrinayo iyo alqiraatu bilalxaan iyo masaa-il muhima uga hadlay faslun fi istixbaabi alabi alqiraa'ati qiraa'ada yacni in la dalbo sunanimadeeda alطayibati wanaagsan min xasani الsawti qof cod macaan oo cod wanaagsan in laga dalbo noo aqri la yidhaahdo iclam ogow ana jamaacaati min asalafi jamaacaad aimo yani dad badanoo salafkii ka mid a kaanuu yatlubuuna waxay dalbayeen min asxaabi alqiraa'ati qiraa'ada dadka u saaxiibka ah bilaswaati ayibatina ku aqriyo an yaqra'uu lahum inay u akhriyaan wahum yastamicuun iyaguna ay dhegeysanayaan wahada mutafaqu cala istixbaabihi arrintaa sunanimadeeda waa laysku waafaqsan yahay wa huwa caadat lakhyaari dadka akhyaarta caadadooda wa waalmutacabidiin iyo dadka cibaadada leh oo alla caabudo wa cibaadi illaahi asaalixiin meesha dadka kale ay inta cajal ama yacnii ma soo qaataan shay la dhageysto intay soo qaataan ay hees gashtaan oo heestu marka ay dhegeysanayaanna ay kala badbadanayaan oo qaarkood aynan is ogeyn intay fadhiga ka kacaan iyaga dhanba marka yacni inay duulayaanba aada u malaysay shaararka siibanaya dadka qaarkood shaatiga inay u siibtaana laga yaabaa uu is iloobo isagoo marka faraha uun jaawanayo oo suulasha iyo faraha isku garaacayo oo lugihiisa dhulka ka qaadqaadayo dadka qaar waxaasay ku marqaamaan dadka saalixiinta ee mutacabidiinta ahna waxay dalbaan qur-aanka inay dhegeystaan qof cod macaan say ugu tadaburaan nebigan ugu horeeyey salawaat ullaahi wasalaamuhu calayhi sida uu sheegi doonaba walidaalika marka heestaas ama muustikada oo yacnii samaacu samaacaas fisqiga ah iyo midkan yacnii raxmaaniga ah asamaacu shaytaani wasamaacu raxmaani ayaa la kala yiraahdaa qur-aanka marka meel islama wada gelayeen labadooda ayb dadkanna waa ujeedaa yani baalka shaydaanku wuxuu gaarsiiyey heer aada u xuno waxaad arkay xataa musqulihii waxaa lagu dhejiyey bahalkan codka baahiyo oo samaacadaha lagu dhejiyey xataa musqulihii intaas maxaa laga rabaa qofku markuu musqusha ku jiro muusig inuu dhegeysto markuu socdo muusig inuu dhegeysto markuu shaqeynayo inuu muusigi dhegeysto u fiirsada idinka yani shaqadii waa lagu daaray xataa wadankia waxaas lagu bartay xataa dalkii xataa dad meelahan ka tegey oo dhaqamadan dhoofiyaa jiro halkaasuu tagaa dukaan weyn iyo meel markuu furo laba sameecaduu ku xirayaa meeshaasuu muustikadi ka wadaa marka yani ma isdhahayo dhaqankan war inta fariisto fakero adiga dhaqankan muxuu kuu faa-iideynayaa maxaa kaa soo gaarayo adiga ma iskale mma isdhahayo xataa keliya waxaa weeyaan halkaanu ka koobiyeynaa halkaasuu ku furaa marka ayb wax aada u foolxun ayb qofkii marka yacni qalbigiisi shaydaana aada u taxakumayo u galay laakiin dadka waan wanaagsani qur-aankay dhegeystaan qof cod macaan markay arkaan qur-aanka inuu u akhriyay jeclaystaan qaari markuu salaada tujinayo inuu usii wado ayay jeclaystaan waa ku raaxaysanayaan qur-aanki ayb wa huwa sunnatun waa sunno haabitatun sugan can rasuuli llahi sal ly slam nabiga ka sugnaatay faqad saxa can cabdillahi bni mascuud waxaa ka ansaxday radia allahu canhu qaal qaala lii rasuulu llahi sal l salam nabigu wuxuu igu yidhi iqra' calaya alqur'aan qur-aanka korkayga ku akri faqultu waxaan idhi yaa rasuul allah rasuul allow aqra'u ma akrinaya calayka adiga korkaaga maan ku akrinaa wa calayka unzil iyadoo adiga korkaagaba lagu soo dejiyey qur-aanka adoo lagugu soo dejiyey miyaan aniga kugu akrinaa qaala waxa uu yidhi inii uxibu waxaan jecelahay aniga an asmacahu min hayrii hayrkay inaan ka dhegeysto on ka maqlo marka marna anaa akrinaya marna qof kalaan rabaa inaan ka dhegeysto yani tacalluqa uu qur-aanka laleeyahay feeri faqara'tu calayhi waan ku dul akhriyey suurat annisaa ayaan ku dul akhriyey xataa ji'tu ilaa aan ka imid ilaa hadihi alaaya aayaddan fakayfa idaa ji'naa min kulli ummatin bishahiid wa ji'naa bika calaa haaulaa'i shahiida qaala waxa uu yidhi xasbuka alaan waa kugu filan tahay hadda yacni joogso faltafattu ilayhi waan milicsaday fa idaa caynaahu labadiisa indhood waaba iyadoo tadrifaani ay shubmayaan oy ilmeynayaan rawaahu lbukhaariyu wa muslim yani mowqifkaasuu nebigu suuraystay qiyaamaha iyadoo la tagay oo dadkii ummaddii oo ku marqaati furaayo ayuu suuraystay aad buu uga argauga cabsaday marka ilaa marka uu ooyey culimmada waxay yidhaahdaan marka isagii markaatida furaayay hadduu cabsaday kii lagu furaayay ka waran marka nacam maxaa u yaalla isaga warawa addaarimiyu wagayruhu biasaaniidihim waxay ku wariyeen can cumara bni alkhadaab radia allahu canhu annahu kaana yaquulu liabi muusa alashcariyi ayuu ku dhihi jiray radia allahu canhu dakirnaa rabbanaa rabbigeenna xasuusi rabbigeenna xasuusi oo nagu waani fayaqra'u cindahu agtiisa oo marka qur-aan ku akrinaya abuu muusa alashcari cumar agtiisa walaaathaaru fi hada kahiiratun macruufatun aathaarta arrintan ku saabsani way badan tahay waana macruuf waqad maata jamaacatu min asaalixiin dad saalixiinta ka mida way dhinteen bisababi qiraa'ati man qof qiraa'adiisa sababkeeday u dhinteen sa'aluuhu lqiraa'ata ay qiraa'o su-aasheen wallahu tacaala aclam wqad istaxaba bacdu alculamaa'i culimada qaarkood waxay sunneeyeen an yustaftaxa in lagu furfuro majlisu xadiidi rasuuli llahi sal ly salam xadiidka nebiga marka la akhrinayo in lagu furfurto wa yukhtama lagu khatimo biqiraa'ati qaari'in qof qaari'a qiraa'adiisa xasani sawti cod macaan maa tayasara inuu ku furfurto min alqur'aani ah oo majaalista xadiidka iyo kale waana ku sheegaan kutubul adab kutubtan aadaabta iyo ka hadasho aadaabu talabi alcilmi iyo aadaabu lmuxadis iyo aadaabu majlis alxadiidka iyo kuwa ka hadlo way sheegaan oo in lagu bilaabo qur-aan in lagu furfuro aayaad qur-aan ah kadib la akriyo xadiidka markii ay dhammaatana lagu khatimo qur-aankii ayb qur-aankii marka waa lagu tadaburaya macnahan ayuu wataa ayb dadku hadda laakiin khushuucii iyo tadaburka qur-aanku markuu ku yaraaday waxaa qaalib ka noqotay ood la yaabaysaa meeshii macsida ayaa qur-aan lagu furfura macsidii baa qur-aan lagu furfurayaa marka aafo aad u daran waay nimankii iyo naagihii iyo ayaa isla tumanayo markaasaa muusiga la rabaa in la bilaabo arooskii hebel iyo heblaayo haye waxaa markaasa waxaa laleeyahay qur-aan hana loogu furo aayaad qur-aana lagu furayaa kadibna meeshii waxay isku rogaysaa majlis naxariista alle ka fog oo ilaahayba naxariistiisa aada uga fog oo haddii ruuxu uu ku dhinto khaatumo xumo ay u dambeynayso walciyaadu billaah marka maxaa qur-aanka sidaas loo yeelaa ayb qaarna qur-aankii naqam muusika inta ka dhigaan ayaa qur-aana la akrinaa muusiga lagu akrinaa marka mashaakil ayb marka wuxuu yidhi huma inahu yanbagii waxaa habboon lilqaari'i waxaa u habboon qofka akrinaayo fii hadihi almawaatini meelahan oo kale an yaqra'a inuu akriyo maa yaliiqu bilmajlisi majliska wax u qalmo wayunaasibuhu u munaasab ah wa an takuuna qiraa'atuhu qiraa'adiisu inay tahay min aayaati alkhawfi waalrajaa aayadaha cabsida iyo rajada tilmaamayo inuu akhriyo waalmawaacidi waanooyinka aayadaha lagu waansamo sida suuratu qaaf oo kale waatashiidi fi dunyaa iyo aayadaha qofka adduunyada necbaysiinayo oo aakhirada xaggeeda indhihiisa u jeedinayo wاtargiibi fi اlaakhirati iyo isjeclaysin aakhiro la ysjeclaysiiyo ku saabsan wata'ahubi lahaa iyo u diyaargarow aakhiro loo diyaargaroobo wa qisari اlamali iyo in la gaabiyo amalka rajada iyo yididiilada iyo in lasoo gaabiyo aafoo dhan marka waxay ka bilaabataa duulu lamal qofkii inuu is yiraha waqti dheeraad noolaane uu iskugu sheekeeyo oo ay sirto maalin walbo caafimaadka uu kusoo kacayo inuu ku sirmo ma aha caafimaadkan jirha ka dambeynayso nolosha geeri baa ka dambeynayso adduunyadu marka hal xaalad mala daaimayo xoogga waxaa ka dambeynayo dacfi iyo hubuud hoos in loo sii socdo marka waqti kastana waa dhiman kartaa mowdka waa dhow yahay qofku marka in maskaxdiisu taas ay ku jirto laakiin mukhaaladada dadka aan muyacni gaalada ah la dheeho lagu dhex jiro waxa waxaa ka dhashay culummadu yidhaahdaan duulul amal qofkaas inuu un adduunyo bes uu ku mamanaado oo alla markuu leeyahay subxaanahu watacaalaa ulaa'ika yadcuuna ila annaar wallahu yadcuu ila aljannati walmagfirati biidnih ibnu kathiir wuxuu leeyahay ulaa-ika yadcuuna ila annaar naartay idinkugu yeerayaan oo haddii aad dheehdaan oo aada dhex gashaan oo aada la jirtaan adduunyay idin jeclaysiinayaan siday iyaguba u jecel yihiin marka waana dareemi ayb dadkii dhammaan marka adduunyadaas ayaa qalbigooda xukunto markaasaa si aada la yaabto ayaa loo raadinaya xataa waqtiga gelayo mal ma laga fakarayo toban sanaa gelayso shan iyo toban sanaa gelayso marka la yiraahdo toban iyo shan iyo toban waa badan tahay ma dhahayo hadii la yirahdo diinaa la baranaa shan sano shan sano yaa joogi karo kuleeya waa tiradii ka badatay ayb midan kalena ma dhahayo intaasna wuxuu kuleeyahy afar sano shan sano hadday kusoo maraya buleeya allahu mustacaan wa qisari alamali wa makaarimi alakhlaaq iyo adduunyada mar walba layska fiirinayo oo qofka uunan ama qubuur arkaynin ama qof dhimanayo uusan arkaynin ama uunan duugaynin qof dhimanayo waxaa imaanayso dhaldhalaal adduunya bis un sarahan qof madax noqday qof horumar adduunye sameeyey unbuu qofka ku dayanaa markaasu maanta dhan wuxuu le dadkan horumaray sameeyeen fiiri annaga waxaan horumar la sameey weyne waxaas waaye waa insaas la yeelo waqtiga uu qorsheeyey markaad fiiriso ilmaha u qorshaystay ma kasoo helaysid waqti aakhiro ku dhaweynayo ma helaysid iskuuluu geeyey tuushanu haddana geeyey haddana wuxuu la sii welwelay jaamacaddii oo ka bixi lahaay yani intaas haddaad waqti siisa aawo diinka eega male markaasaa laga yaabaa qofku markuu intaas ku bixiyo haddana fii aakhiri almadaaf markuu ka baxo jaamacaddii inuu dariiqaas iska maro oo waalid iyo isagaba wax xiriiraba uunan ka dhexaynin adiga marka cadaab ma kugu noqday mase kuguma noqonin cadaab ha falaa tucjibka amwaaluhum walaa awlaaduhum inamaa yuriidu allahu liyucadibahum biha alla dadka qaarkood wuxuu ku ciqaabaa ilmaha iyo adduunya iyo maalka marka cunug labaatan sano ka badan aada ku rafaaday oo haddana kaa dhaqaaqay meel cidlaa kaaga dhaqaaqoon ku soo salaamaynin waa lagugu cadaabay waa ciqaab min cindi illaah haddii laakiin aada wixii isugu miisaami lahayd waxaa laga yaabaa inuu yacnii uu kusoo fiirin lahaa iyo xaqaaga uu garan lahaa ama uu ogaan lahaa haddaad diinka ugu dadaashidna isaga adduunyadiisa kaa garanaya markaas iyo maslaxadeeda ayb laakiin sida lagu shaqaynayo hadda xataa masaajidii baa waxay isku bedeleen meelo adduunye isku bedelay dadkii adduunyada lagu jeclaysiiye isku bedelay ayb wa makaarimi alakhlaaqi iyo waxyaabaha akhlaaqda wanwanaagsan inuu akriyo aayaad ku saabsan iyo habboon faslun wuxuu fasalayaa fasalkaani fi muraacaati almacnaa fi ibtidaai alqiraa'ati wa waqfiha qiraa'ada marka la akrinayo meesha laga bilaabayo meesha lagu istaagayo in la ilaaliyo yanbagii lilqaari'i qaariga waxaa u habboon ida btada'a haddii uu ka bilaabanayo min wasdi suurati suuradda dhexdeeda hadduu ka bilaabayo ow amase waqafa uu istaagayo calaa gayri aakhirihaa suuradda dhammaadkeeda meelaan ahayn hadduu rabo inuu ku joojiyo an yabtadi'a inuu ku bilowda habboon min awali alkalaami hadalka awalkiisa almurtabiti ee isku xiran bacduhu qaarkiis bibacdin uu ku xiran yahay inaa meeshaa ka bilowdo wa an yaqifa maalan qofkii wuxuu akrinayaa aayaad isku xiran suuraddii dhexdeedu ku istaagay cabaar kadib uu soo laabtay inuu bilaabuu rabaa muxuu sameynayaa marka horay xoogaa yar inta u baxo yacni meesha ay qisadan ama kalaamkan qeybtan dambe irtibaadka lale meeshu kasoo bilaa bilowdo inuu ku bilaabo ayb mathalan marka oo wamaa uberi uu ku geeyo iyounan wamaa uberi uu ka bilaabine xoogaa hore ha tago meesha ha kasoo bilaabo ayb qaala famaa khaطbukum suuratu daariyaat iyounan ka bilaabin xoogaa hore ha aado hal ataaka haddii waman yaqnut markuu ku joojiyo iyounan ka bilaabin yaa ayuha nabiyu qul liaswaajika ha ka soo bilaabo si halkaas u wadaan isagaa miaal bixi doonaba walaa an yaqifa inuu ku istaago ayaa habboon cala intihaa'i lkalaami hadalka dhammaadkiisa almurtabiti ee calaaqada laleh meesha calaaqada isla leh meesha ugu danbeyso ha ku istaago hadduu istaagayo oo maalan haddaad suurat laxsaab akrinaysa waman yaqnut ha ku istaagine ilaa waxaad geysaa ina almuslimiina halkaas marka ina almuslimiina walmuslimaati ka bilow ayb walaa yataqayada wa anlaa yataqayada inuunan ku isku qeydin bilacshaari waاljzaa'i yacni acshaarta maqrooyinka iyo jusaska inuu isku qeydo qasab ma aha maahan inuu isku qeydo fainahaa qad takuunu waxaa la arkaa inay ahaato fii wasطi اlkalaami اlmurtabit hadal isku xiran dhexdiis inay gasho kaاljuز'i juزka aladii fii qowlihi tacaala wاlmuxsanaatu min الnisaءi oo kale leanna aayadda waxay ka bilaabataa waxaa laga sheekeynayey dadka naagaha nikaaxoodu ou xaaraanta kaa yahay oodan guursan karin xurimat calaykum ummahaatukum ay ka bilaabatay markii lasoo sheegay aayaddaas markay dhammaatay juskii ha dhammaaday waalmuxsanaatu jus bilowgiis waay laakiin hadal isla socdo ayuu dhexda u fadhiyaa ogow leanna walmuxsanaatuna alla waa idinka xarimay waay saasaa socoto wlmuxsanaatu min annisaai ilaa maa malakat aymaanukum marka aayaddaas qofku inuu dhaafo marka uu ku daro hadhow markaasi hadal cusub iyo jumlo cusub iyo war qiso cusuboo bilaabmaysa ama xugun cusuboo bilaabmay ha ka bilaabo eyounan walmuxsanaatuba ku joojinin jus waayo isagoo isdhahayo ayuu saas u leeyahay wa fii qowlihi wamaa ubari'u nafsii yani dalika liyaclama anii lam akunhu bilgeyb wan allaha laa yahdii kayda alkhaainiin wamaa ubariu waa isla socdaa warkaas marka wamaa ubariu waa juz laakiin war isla socday nus dhexdiis waa xoogaa wad marka ilaa wajaa ikhwatu yuusufa iyo meelahaas geey hadhow marka meeshaa ka bilow ayb wa fii qowlihi tacaala oo kale famaa kaana jawaaba qowmihi qisadii luudaa socotay nabiy llaahi luud suurat naml marka famaa kaana jawaabana waa juskii iska soco qul ilxamdu lilaahi wasalaamun ka bilow ayb wa fii qowlihi tacaala waman yaqnut minkuna lilaahi warasuulihi iyadana qisay dheyani hadal isku xiran bay dhexda uga jirtaa wa fii qowlihi tacaala wamaa anzalnaa calaa qowmihi min bacdihi min jundi min asamaa suuratu yaasiin ayb iyadana waxaad yeelaysaa marka la akri ayb wa fii qowlihi tacaala ilayhi yuraddu cilmu saaca wfii qowlihi tacaala wabadaa lahum sayi'aatu maa camiluu wafii qowlihi tacaala qaala famaa khadbukum ayuha lmursaluun meelahaasna hadda laakiin wabadaa lahum sayi'aatu maa camiluu imaamu nawowi wuxuu ku socdaa juska lix iyo labaatanaad inuu ka bilaabmaayo wabadaa lahum sayi'aatu maa camiluu xaaqa bihim waana qowl bacdi ahlilcilmi ay qabaan wuxuuna khilaafsan yahay qowlka abu camr addani ayb iyo masaaxifta maanta sida ay u qoran tahay juska lix iyo labaatanaad wuxuu ka bilowdaa fii awali suurati alaxqaaf ayuu ka bilaabana yani juska lix iyo labaatanaad xaguu ka bilowdaa axqaaf awalka bisinka maa khalaq ayuu ka bilaabma laakiin isagu wuxuu leey imaamu nawowi oo ku socdaa wabadaa lahum sayi-aatu maa camiluu fi suurati aljaathiya bagga bisinka axqaaf uu ku yaalo meesha yacni uu ka bilowdo wabadaa lahum sayi-aatu maa camiluu meeshaas oo marka isaga ka qabanaa halkaasuu jus ka dhigayaa marka laakiin masaaxifta waa sidaas waa khilaafsan yihiin jusku bisinkuuba ka bilowdaa ayb wakadalika alaxzaabu ayaa la mida ka qowlihi tacaala wadkuru llaha xisbiya axzaabta wuxuu ka wadaa hadda yani xisibyada mararka qaar xisibkii wuxuu soo gelayaa dhexbartan xoogaha soco marka wax ku dar ka qowlihi tacaala wadkuru llaha fii ayaamin macduudaat wuxuu calaaqa laleeyahay aayadihii ka horreeyey wqowlihi tacaala qul aunabi'ukum bikhayri min dalikum suuratu ali cimraan zuyina linnaasi xubu shahawaati aayaddaa marka lasoo akriyo iyo aayaddan calaaqay leeyihiin oo alla markuu waxaas soo sheegay oo wlqanaatiiri اlmuqanطarati min aldahabi wاlfidati wاlkhayli اlmusawamati wاlancaami wاlxarhi dalika mataacu اlxayaati اdunya wallahu cindahu xusnu اlma'aab qul aunabi'ukum markaasa alle wuxuu le waxaa ku tiraahdaa ma idiin warramaayo ma idiin sheegaa bikhayrin wax idinkaga khayr badan waxaas ma idiin sheegaa ilaa aakhirihi marka aayaddan qul aunabi'ukumna waxaa ka bilowdo xisi baa ka bilaabanaya marka dhammaystir aayaddan marka fa kullu haadaa kan dhammaantiis iyo washibhuhu waxyaabaha u eg la midka ah yenbagii waxaa haboon anlaa yubtada'a bihi inaan lagu bilaabanin walaa yuuqafa calayhi aan lagu joogsanin fainahu mutacalliqun bima qablahu maxaa yeele waxa ka horeeya ku xiran yahay walaa takhtaranna yo ha ku kadsoomin bikahrati alfaaciliina lahu dadka sameeya badnaantooda min alquraa'i quraa'da ah aladiina kuwaas oo laa yuraacuuna hadihi alaadaab aadaabtan aan ilaalinaynin walaa yufakiruuna fi hadihi almacaanii macaanidanna aan ku fakaraynin wamtail waxaad fartoonaataa maa rawaahu alxaakimu abuu cabdillaahi biisnaadihi can sayidi اljaliili alfudayl bni ciyaad raximahu llahu qaal radia allahu canhu qaal laa tastawxish ha keliyeysanin oo yaa yacni kelinnimo inaad kaligaa tahay wehella-aan ha ka cabsanin laa tastawxish duruqa alhudaa hanuunka jidadkiisu ha isdhihin kaligaa ayaad ku tahay ayb liqilati ahlihaa dadka ehelka oo ah hanuunkaas ku taagan yaraantooda darteed adiga haysu dhihin kaliga ayaa tahay haysceelin walaa takhtaranna ha ku kadsoomin bikahrati alhaalikiin dadka halaagsamaya tira badnaantoodana ha ku kadsoomin yacnii dadkan intooda badan xumaanayba ku dhex jiraan kaliga ayaa tahay ama waa yartihiin haysdhihine wuxuu hadday xaq yihiin xaqa ku dhaqan wlihada almacnaa macnahan ayaa qaala alculamaau waxay yidhaahdeen qiraa'atu suuratin qasiiratin suurad gaaban oo la akhriyo bikamaaliha iyadoo dhan ayaa afdalu ka fadli badan min qiraa'ati bacdi suuratin suurad qaarkeed in la akhriyo dawiilatin dheer biqadri alqasiirati inta ta gaabani ay la egta oo kale laga akhriyo suurad maalan suurat lkowthar intaad bilowda dhammayso yaa waxay ka fiican tahay inaad suurad kaloo dheer qeyb yar ka akhriso fa inahu qad yakfa alirtibaatu waxaa laga yaabaa inuu qarsoonaado irtibaadka iyo calaaqada ka dhexaysa qofka inuu ka qarsoomo calaa bacdi annaasi dadka qaarkood fii bacdi alaxwaali xaaladaha qaar hade dadkan hadda qur-aanka akhriya badanaa macaanidooda ma fahmaanba maba garanayaanba qaar badan macaanidaasba wqad rawى bnu abi dawuuda biisnaadihi can cabdillaahi bni abi lhudayl altaabiciyi almacruuf radia allahu canhu qaal kaanuu waxay ahaayeen yakrahuuna saxaabadu yani waxay ahaayeen inay nacayaan an yaqra'uu inay akhriyaan bacda alaayati aayad qaarkeed wayatrukuu bacdahaa qaarna ay ka tagaan abuu cubayd fadaa'il qur'aanu kusoo saaray faslun fii axwaalin tukrahu fiiha alqiraa'atu xaalado qiraa'ada la kahdo oo in qur-aankii la akhriyo karaaha ay tahay iclam ogow ana qiraa'ata alqur'aani qur-aanka akhrintiisa maxbuubatun waa mid la jecel yahay cala aliطlaaqi sideedaba ilaa fii axwaalin xaalado maahane makhsuusatin gaar ah jaa-a sharcu sharcigii uu ku yimid binahyi iska reebid layska reebay can alqiraa'ati fiiha xaaladahaas in la akhriyo qur-aan wa ana adkuru waxaan sheegayaa buu yidhi maa xadarani ilaan waxa hadda qalbigeyga ku jiray xaadirka ku ah oo minhaa kuwaas ka mida mukhtasaran iyadoo lasoo koobay bixadfi اladilati weliba adiladana waa goynayaa buu yidhi fa inahaa mashhuuratun maxaa yeeley adilada masaa-ishaasi nin walbaa waa iska yaqaanaayo waa caan yani waxyar waa taataabanaya adiladana waa goynaya leanna waa caan adilada mashhuur fatukrahu lqiraa'atu qiraa'adii ayaa la kahdaa fii xaali alrukuuci waasujuudi waatashahudi markaad rukuucsan tahay markaad sujuudsan tahay markaad atixyaadka akhrinayso qiraa'adu waa karaaho wagayrihaa iyo keyrkeed min axwaali salaati salaada xaaladaheeda siwa alqiyaami marka laga reebo qiyaamka qiyaamku qur-aana lagu akhriyaa laakiin sujuudda rukuucda atixiyaadka qur-aan in la akhriyaa waa la reebay xadiidkeedana waa mashhuur alaa wainii nuhiitu an aqra'a alqur'aana waana saajidun aw raakic wa tukrahu qiraa'atu maa zaada waxaa kaloo la kahdaa in la akriyo wixii ka badan cala alfaatixati faatixada lilma'muumi baa loo kahdaa ninka ma'muumka ah fi salaati aljahriyati salaada jahriyada ah idaa samica qiraa'ata alimaam salaad jahriyaad tukanaysaa imaamkii baa salaaddii la jahraayo faatixadaad aqrin kartaa faatixadii markaad dhammayso suurad ha akhrinin dhegeysa bis marka imaamka xaaladaasna inaad qur-aan akhriso waa manhi iyadana leanna nebigu wuxuu yihi laa taqra'uu ilaa faatixata alkitaab wa tukrahu waa la kahdaa qiraa'adii xaala alqucuudi cala alkhalaa marka aada musqusha fadhiso xaajo gudanaysana qiraa'ada waa la kahdaa fi xaali nucaasi waqtiga aada gam-ayso wakadalika ida istacjama calayhi alqur'aan waxaa la mida marka uu qur-aanku ku adkaado carabkiisa meel oo u dhaqaajiyo iyo uu garan waayo hukaadiyo xadiid muslim ayaa wuxuu ah idaa qaama axadukum min alleyli faistacjama alqur'aanu calaa lisaanihi falam yadri maa yaquul waxa uu dhahayaba ma garanayaba markaasi sidaa hadday gaarto falyadajic buu yir ha iska seexdo qofka ayb oo nashaad ha soo helo muslimaa wariyey xadiidkaas ayb wakada xaalat alkhudbati khudbada marka la akrinayana waa la mid liman yasmacuhaa qofka khudbada maqlayo jimcada qur-aan inuu akhriya ma aha oo khudbada un inuu dhegeysto walaa tukrahu looma kahdo qiraa'ada lama naco liman laa yasmacuhaa qof meel dheer joogo khudbadiiba aan maqlaynin waa iska akhrisan karaa qur-aanka leanna awalba waxaa shayga la dhegeysanayo wuxuu ahaa wacdigaas haddii wacdigii aan la maqlaynin hadda xukunkiina waa la tegay marka salafka qaarkoodna cataa bnu abi rabaax iyo daawuus iyo waxaa la wariyey xajaaj ibnu yuusuf markuu mimbarka taagnaa oo uu khudbada akhri jiray khudbada marka uu dadka ku caayo iyo oo uu aalubeytkii iyo dadkii muslimiinta akhyaarta saxaabada markuu caydooda bilaabo waa iska wardi jireen tasbiix iyo taxmiid iyo ku mashquuli jireen markii la weydiiyana waxay dhihi jireen annaga waxaana la yidhi fascow ilaa dikrillaahi cay saxaabo iyo usoo ordana lama dhihinay dhihi jireen marka mar haddii xaalku uu xumaado khalaas bis bal tustaxabu markaa qiraa'ada waaba la sunneeyaa buu leeyahay hada huwa almukhtaaru asaxiixu majmuucusaana ayuu ku sheegay masaladan wajaءa can daawuus waxaa ka timid karaahatuha karaahadeeda wacan ibraahim annaqaci cadamu lkaraaha waa midaan yani haddaadan khudbada maqlaynin wey qiraa'adii marka ma fiican tahay waa fiican tahay ma fiicna sidaas fayajuusu waxaa bannaan an yujmaca bayna kalaameyhimaa warkooda in la jamciyo bimaa qulnaa aan lagu jamciyo kamaa dakarahu asxaabuna oo la yihaha marka la nacayana waa xaalata aada maqlaysid marka xaalata samaac oo khudbadii aada maqli karto marka aynan karaahada ahaynna waa marka aadan maqlaynin walaa tukrahu lqiraa'atu qiraa'ada lama kahdo fi dawaafi kacbada markaad dawaafayso waa akhri kartaa qur-aan hada madhabunaa madhabteennu waa sidaas ayb oo imaamu shaafici baaba sidaa tilmaamay wa bihi qaala akharu lculamaana sidaasay dheheen وxakaahu بن الmndir can cطاء وmujahidi وبn الmubaarak وabi thawr وaصxaabi الra'ي waxukiya can الxasn الbaصriyi wacurwaةa bn الزubayr waxaa laga sheegay wamalikin iyo imaam malik karahaة الqirاءaةi fi الطawaaf طawaafka dhexdiisa qiraa'ada karaahadeeda ayaa laga sheegay wالصaxiixu الأwalu sida صaxiixana waa sida hore oo inay sunno tahay oo inaan la karaahaysanin yani waqad taqadama waa soo hormaray bayaanu likhtilaafi ikhtilaafkii caddayntiisa fi lqiraa'ati fi lxamaam wa fi ariiq waa soo marnay qofka jid ma ku aqrin karaa meesha biyaha kulul loo tago yani soonada iyo meelaheeda qur-aankii ma lagu aqrin karaa waa kasoo hadalnay iyo wa fii man qof fii famihi najasun qofka haddii afkiisa ay najaas iyo wax ku taallo ma aqrin karaana waa kasoo hadalnay ayuu ku yidhi hada aakhiruhu wbillahi towfiiq wsala allahu wslama calaa nabiyina muxamed